rajiib cabdulaahi macalin waxa uu weerarkii shalay ka dhacay agagaarka zoobe uga dhaawacmay xaaskiisa iyo walaasheed waxa uu sidoo kale weerarkaasi ku waayey saaxiibo badan oo ay muddo dheer isgaranayeen kuwaas oo mid ka mid ah aan ilaa iyo hadda nolol iyo geeri midna lagu hayn isagoo ku sugan cisbitalka digfere magaalada muqdisho ayuu iga warramay dhaawaca soo gaaray xaaskiisa iyo dumaashadii intuu la egyahay walaal digfeer hosbitaal baan joogaa walaal waxaan la joogaa gabar aniga ooridayda oo xaaskaygaa oo qaraxii kusoo dhaawacantay iyo gabar walaasheed ah oo iyada la dhalatay waa qaraxii shalay ka dhacay zoobe qaraxii shalay zoobe ka dhacay yaa dhibtu ka soo gaartay dad badan oo asxaabtayda ahna way ku dhinteen oo anugu soo baan deganahay dad baan raqdooda iyo ruuxooda la haynin
marka adiga xaaskaaga ma qaraxii horey ku dhaawacantay iyo dumaashada mise qaraxii dambe haddana dhacay labada qaraxba labada qaraxba waxbaa ka soo gaaray kii koowaad bay ku dhaawacmeen markii lasoo qaaday ambalaaska lasoo saarayna kii labaad bay la kulmeen marka labadaba dhaawac way u geysteen labadaba dhaawac yay u geysteen bal haddaad sawir ka bixisid dhaawaca xaaska siduu yahay iyo walaasheed labadoodu aan kuu kala saaro gabadha aniga xaaskayga ah madaxa labada lugood dhabarka laf dhabarka oo oo garabka ah dhegta intaaba firira uga yaala gabadha dumaashiday ahna waa madaxa il hoosteeda goonku wuu jaban yahay madaxa w halkaasuu ka jaban yahay gacan way ka jaban tahay turaajo waa la geliyo gudaha naqas iyo iyo iyo iyo dhiig iyo waxbaa ku furmay dhibtooda noocaas weeye walaal meesha inaad degan tahaad sheegtay marka iyaguna ma meeshay joogeen markii hore uu qaraxu dhacay meeshay joogeen haa marka ma meesha ma meelaad deganeedeen ba mise waa meelaad ganacsi ku haysateen oo subax waliba aada u shaqo tagayseen walaale iyadu ganacsi bay ku haysteen labadan gabdhood ee dhaawaca ah iyo gabdho badan oo asxaabadooda ah laakiin waxaan deganaa laamiraha soobe marka oo ay gaariga labaad ku qarxiyeen hadda cisbitaalka digfer bay yaalaan xaaskii iyo walaasheed ilaa iyo hadda maxaa gargaara ama gurmada oo ay heleen awalan marka hore ilaahay baan ku mahadinayaa oo dhibta soo gaartay u khafiifsiiyey sida laba mar oo isku meel ah loogu qarxiyey iyo dhibta soo gaartay inta ay la eg tahay horta waa wax ilaahay looga mahadnaqo sida ay u yar tahay inkastoo dadkii markaa la joogo goobta kula sugnaa aysan noolayn badidooda tan xigta waxaan u mahad celinayaa howlwadeennada caafimaadka iyo gawaarida ambalaaska ee gurmadka iyo hiilka ummadda soomaaliyeed ee malaayacniga maalin walba lagu leynayo ula taagan ee dhiigooda iyo naf uhuridna sameeya khaasatan cisbitaalada magaalada muqdisho oo ummadda soomaaliyeed hawsha ay u hayaan cid bini aadmiga u haysaa aanay jirin waa u mahad celinayaa xaaladooda caafimaad bukaanadii oo idil goobjoog baan ka ahaa ilaa iyo haddeertaan baan ku suganahay ma aanan seexan ilaa shalay galab markii wuxuu dhaceen ilaa iyo haddeertaan sidaasaan u taaganahay caasha marka alxamdulilah bukaanada sida loogu adeegayo iyo serviskooda iyo sida loo caawinayo intaba waa wax aada loogu farxo ummadda ilaahay uu abuuray dadka ugu wanaagsan cisbitaaladooda magaalada muqdisho ay ku yaalaan waana mahadsantaa walaal dadka dhintay ee aada sheegtay ee aada taqaanay ma jiraan dad adigu aada garanaysay oo qaraxaasi shalay lagu waayay ama dhaawac ha kasoo gaaro ama ha ku dhintaane walaale haddaan hadda ku idhaahdo waan kuu tirinayaa waa aqoon keliya iska dahay dadaanu ceesho milix ahayn baa ku jiray oo ku dhintay oo ku dhintay oo aan la helin weliba wiil ka mid a aan meydkiisa la helin weliba inti kale waa la helay hahay tiro ahaan imisaad ku qiyaasi kartaa dadka aada garanaysay ee aada isweji taqaaneen ee qaraxii soobe shalay ku dhintay walaala sideed iyo labaatan qof waa gaarayaan inta aan garanayo ee weliba aan hebel iyo hebel magacyadooda dhigi karo weji aqoon kaliya ma ahani gabadhan aniga xaaskayga wiil la shaqaynayay ee iyada dadka la shaqeeya ahaa meeshuu ku dhintay marka dadkaasi inaad meesha degan tahay miyaad isku taqaaneen mise dad meesha ku ganacsanayo oo aada maalin walba arki jirtay ahaayeen laba nooc bay isugu jireen dadaan meesha wada deganayn iyo dad meesha ku ganacsanayo meesha isku baranay intaba way wada ahaayeen iyo dad aanu saaxiib family friend isan nahay ma la helay meydadkoodii ha walaale inta badan meydadkoodii waa la helay hal wiil baa lala yahay ilaa ilaa iyo hadda meydkiisii
kaasi waxa uu ahaa najiib cabdulaahi macalin oo xaaskiisa iyo dumaashadii ay ku dhaawacmeen qaraxyadii shalay ka dhacay agagaarka isgoyska zobe ee magaalada muqdisho khadka taleefonka ee muqdisho ayuu iigu warrameeyey